بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaa abu hureyre laga wariyey inuu yihi rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha alle tabaaraka koreeye ama tabaaraka ay tacaadama weynaau watacaala kareeye tajaawaza waxa ilaahay u dhaafay liummatii ummadayda waxa uu dhaafay ayaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam maa xadatat waxay ugu sheekayso bihimaaga anfusahaa nafteeda waxay ugu sheekayso maa lam yatakalamuu intaanay waxaa ku hadal aw yacmaluu bih ama aanay ku camal falin nabigu sala allahu calayhi wasalam fii hada alxadiid waxa uu ku tilmaamay in ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadlihi waraxmatih uu ummadan nebi moxamed kaga dhaafay waxa la yidhaahdo xadiidu nafs waxa naftu ay ku sheekayso ee qofka kusoo dhaca waa khawaatirta waxyaabo fara badan baa laga yaabaa inay kugu soo dhacaan oo mararka qaarkood baa naftaada macaasi aada iyo aada u fool xun ay naftu kuugu sheekaynaysa inaad waxaad samayso od halkaa marto od halkaa ka dhacdo marka waxyaabaha noocaasa ilaahay subxaanahu watacaala ummadda waa ka dhaafay inta aanay waxaa qowl ama camal u rogin waayo qofka dee waxa uu ku abaal mudanayaa ama ciqaabu ku mudanayaa waa shayga marka uu qowl ahaan ugu hadlo ama ficil ahaan iyo camal ahaan u muujiyo can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilaahir allah ka ahaade qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha alli tabaaraka weynaao watacaala koreeye tajaawaza waxa uu u dhaafay liummatii ummadayda maa xadatat bihi anfusuhaa waxa ay nafaheedu ugu sheekayso yacni naftu waxa ay kuugu sheekayso ee macaasi iyo dembi ah ee naftaada kusoo dhaca ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ummadda nebi moxamed u dhaafay maa lam yatakalamuu inta aanay ku hadal aw yacmaluu bihi ama aanay ku dhaqmin ee aanay ku camal falin laakiin haddii shaygii kugu soo dhacay aada afkaaga soo mariso ama camal ahaan iyo ficil ahaan aad ugu dhaqanto dee markaa waxa weeye waa waxaad ku ciqaab ama abaal mudanayso waayo shaygii ama khayr unbuu noqon ama shar khayr hadduu yahayna abaal baad ku mudanaysaa shar hadduu yahayna cuquubo ayaad ku mudanaysaa baabun almuslimu man salima almuslimuuna minhu waxa uu baabkana ka hadlayaa muslimka kaamilkii inuu yahay ka ay muslimiintu ka nabad galaan yacni waa almuslimu alkaamil maaha in la gaalaysiinayo oo dee ruuxu gaal maaha haddii laga nabadgeli waayo laakiin waxa weeyaan muslimka kaamil islaamka ah waa ruuxa afkiisa iyo adinkiisa laga badbaaday can cabdillaahi bni camr ibni alcaas waxaa laga wariyey cabdillaahi bni camr ibni alcaas radia allahu canhuma isagiyo abiiba alla raallia ka ahaado waayo waa saxaabi ibnu saxaabi yani canhumaa waxaa loo yidhi isaguna waa saxaabi aabihina waa saxaabi marka waxaa laga wariyey cabdillaahi ibnu camar ibnu alcaas waxaa laga wariyey ilaahay isagiyo aabihiba raalliha ka noqdaane ilaahay subxaanahu watacaala raalliha ka noqday isagiyo aabihiba ana rajulan inin saala u weydiiye rasuul allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ayu lmuslimiina muslimiinta keebaa khayrun ugu khayr badan ninbaa waxa weydiiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam muslimiinta yaa u khayr badan qaala waxau yihi man salima almuslimuuna ka ay muslimiintu ka nabad galaan min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa taasaa u khayr badan yani waxaad dareemaysaa markaa muslimiintu inay yihiin mutafawitiina fi lislaam yani darajada islaamka iyo iimaanka inay muslimiintu ku kala duwan yihiin oo ay ku kala sarreeyaan markaa kan ugu kamaalka iyo sarraynta badan waa ka laga nabadgalay afkiisa iyo adinkiisa labadaba waxaa labadaa loo cabiray waa labada inta badan dhibaatada iyo dararku ka dhaco carabka iyo gacanta inta badan waa kuwa camalka iyo dhibaatooyinka lagu kasbado ee loo adeegsado baabun man camila biran fi ljaahiliyati uma aslam baabkana waxa uu ka hadlayaa man camila ruuxa sameeyey biran wanaag fi jaahiliya jaahiliyadii yani islaamka ka horreysay intuu gaalka ahaa ruuxa wanaag iyo khayr sameeya uma aslama dabadeed koo islaama can curwata bni zubayr waxaa laga wariyey curwa ibni zubayr ana xakiim ibni xizaamin in xakiim ibni xizaam marka curwa ibnu zubayr ibnu lcawaam ibnu khuwayl wey xakiim ibnu xizaamna waa ibnu khuwayl marka waxaa ilmaadeera xakiim iyo zubayr waayo zubayrna waa ibnu lcawaam ibnu khuwaylis xakiimna waa ibnu xizaam ibnu khuwaylis marka waa ilmaadeer marka waxa uu yihi can curwata ibni zubayr curwa ibni zubayr waxaa laga wariyey ana xakiim ibni xizaami in xakiim ibni xizaam akbarahu uu u waramay inuu xakiim ibni xizaam curwa ibni zubayr u waramay anahu xakiim qaala inuu ku yihi lirasuuli illah rasuulkii alla sala allahu alayhi wasalam inuu ku yidhi ay rasuul allah rasuulkii allow ey waa xarfu nidaa lilqariib qofka dhow loogu dhawaaqo marka waxa uu ku yihi ey rasuul allah ey ya rasuul allah rasuulkii allow ara-ayta bal waxaad ii ka warantaa umuuran arrimo kuntu an ahaa asaxannaku midku cibaadaysta bihaa arrimaha fi ljaahiliya yacni waktigii jaahiliga ee islaamkaba ka horreeyey bal hadda umuuran ku cibaadaysan jiray iyo khayraad aan samayn jiray iiga waran umuurtaasoo min sadaqatin sadaqa ah aw cisaaqatin ama xorayna aw silati raximin ama qaraabo xidhiidhina afiihaa ajrun abaal iyo ajrima ku leeya waxau ihi rasuulkii allow arrimahaan samayn jiray waktigii jaahiliyadeen ku cibaadaysan jiray hadday sadaqo tahay hadday xorayn tahay hadday qaraabo xidhiidhin tahay ajriya abaal ma ku leeya oo ma ka helayaa faqaala waxau ku yihi lahu isaga rasuulu llah rasuulkii alla wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalam aslamta calaa maa aslafta yacni aslamta waxaad ku islaamtay xakiimow calaa maa aslafta waxaad hormarsatay oo min khayrin khayr ah yacni wax alla waxaad khayr soo hormarsatay ayaad la islaamtay adoon wata macnaha khayrkaagii horana kaa dayacmi maayo khayrkaagii horana kaa dayacmi maayo weeyi xadiidkan waxa uu ku dhow yahay xadiis horolina soo maray oo maxaa uu ahaa xadiiskaasi wuxuu ahaa yani qofka markuu islaamo ama man axsana minkum fi lislaami falaa yu'aakadu biha waman asaa'a ukida bicamalihi fi ljaahiliyati walislaam yani markii nabiga sala allahu alayhi wasalam kan cagsigiisa ayuu ahaa kan saxaabigan wuxuu nabiga weydiiyey khayrki iyo wanaag waxaan hore u samaynay abaal iyo ajri ma ka helayna saxaabigaa horena waxa weydiiyey an nu'aakadu bimaa camilna fi jaahiliya jaahiliyada wixii aanu ku samaynay mana lagu ciqaabaya markaa nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yihi ruuxa markuu islaamo islaamkiisa hagaajiya waxa weeye lagu ciqaabi maayo wuxuu jaahiliyada hore u galay laakiin ruuxa islaamnimada dhexdeedii intuu islaamay haddana asaa xumaan fala ee bimacnaa islaamnimo afka haba ka muujiyo laakiin baatilkiisa hoose iyo qalbigiisa dee nifaaq iyo kufri iyo gaalnimo iyo wax lamida ku qarsada kaasi ukida bilawali walaakhir kii hore iyo kii dambaba waa lagu qaban marka macnaha qofka dee khayr sidaa wixii xumaaba qofkii looga dhaafayo hadduu islaamkiisu hagaago ayaa wixii wanaagsanaana loogu abaal marinayaa hadduu islaamkiisu hagaago haddiise aanu hagaagin iska dhaaf in lagu abaal mariyo wixii hore eh xataa xumaantiisii horaa lagu ciqaabaya ee jaahiliyada waa haddii aanu islaamnimadiisu hagaajin baabun ataxdiiru min alibtilaa waxaa la yidhaha xakiim ibnu xisaam ninka keliya wuxuu ahaa daakila alkacba kacbada dhexdeeda ku dhashay ayuu ahaa baabun ataxdiiru min alibtilaa waa digso digis laysaga digayo imtixaanka iyo fitanka can xudayfata xudayfa waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilahay raalli akaade qaal inudi kunnaa maca rasuuli illah yani had iyo jeer axaadiista fitanka ama nifaaqa iyo munaafiqiinta yani ee xudayfa uu wariyo sababteedu waxa ay tahay waayo xudayfa waxa waa saaxibu siri rasuuli illah yani sirta rasuulka kii hayay ee nebigu wax badan ku siraystay ayaa xudayfata ibnulyamaan uu ahaa can xudayfa waxaa laga wariyey radia allahu canه ilahay raalli akaade qaala yudi kunaa waxaanu ahaynu maca rasuuli illah rasuulka alla ayaanu la joognay sala allahu alayhi wasalam oo faqaala markaa waxa uhi rasuulku axsuu iisoo tira kooba lii aniga kam yalfidu lislaama imisaa islaamka ku dhawaaqaysa imisaa shahaadanaysa oo mu'miniina muwaxidiina iisoo tira kooba ayaa u yidhi qaala waxau yihi markaa raawigu faqulnaa waxaanu yihi yaa rasuul allah rasuulkii allow atakaafu oo miyaad noo baqaysaa calaynaa anaka walxaal miyaad noo baqaysaa naxnu anaku maa bayna sitti mia ila sabci mia annakoo udhaxayna lix boqol ilaa toddoba boqol oo min oo hadda waxa weeyaan cududaeediiyo cadadkeediiba u adkaaday miyaad haddana noo baqaysaa rasuulkii allow qaala waxau yihi markaa nabigu inakum idinku laa tadruuna garan maysaan lacallakum waxaaba laga yaabaa an tubtaluu in laydin imtixaamaaba laga yaaba dee garan maysaan bilaa laydin imtixaamaaba oo fidna idinku dhacda qaala waxau yihi markaa xudayfa fabtuliina waa nala imtixaamay xataa jacala ilaa uu gudagalay alrajulu nin oo mina annaka laga midihi laa yusallii inaan uga tukanin ilaa siran hoos mooyaane dabeed waxa uhi xudayfa waa nala imtixaamay oo mixno iyo imtixaan iyo dhibaato iyo cadilaad baa naloo geystay ilaa islaamkii cibaadadii nalagu dhibay oo qofka naga midii uu noqday midaan xataa tukan karayn ilaa sir iyo hoos ahaan mooye si caama oo la arkayna aanu tukan karayn marka waa xadiiska laga qaadanaya alxadar yacni in laga digtoonaado fitanta iyo imtixaanaadka oo laga tabaabusaysto qabla alwuquuc intaanay dhicin waxa weeyaan laga sii tabaysto ayaa laga saanaya bab bda islاam غarيba وsayacuud غarيba kama bada wahuwa yaariz bayna اlmasjidayni baabkana waxa uu ka hadlayaa bada alislaamu غariiba islaamku inuu bilowday iyada oo la qariibsanayo oo layskula yaabayo ruuxa haysta laguna dhibayo qofka cibaadadiisa wasayacuudu غariiba kama bada waxaanu ku noqon doonaa islaamku iyadoo layskula yaabayo sidii uu markii horeba ku bilowday wahuwa yaaridu bayna almasjidayni labada masaajid dhexdoodaanu kusoo ururayaa waa maka iyo madiina labada xaram dhexdooda ayaa uu kusoo ururayaa akhiru zaman can ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma isagii abi baa la raali akaade cani nabiyi nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam qaala inuu nabigu yihi ina alislaama islaamku bada-a waxa uu bilowday ariibaa iyadoo layskula yaabayo ariib iyo layskuna dhibaayo wasayacuudu waxaanu ku noqon doonaa qariibaa iyadoo layskula yaabayo laysku dhibayo ayaa islaamku dib ugu noqon doonaa aakhiru zamanka kamaa badaa siduu kusoo bilowday wahuwa islaamku wahuwa islaamku yacridu waxa uu isugu soo ururayaa bayna almasjidayni labada masaajid dhexdooda ee maka iyo madiina labada xaram dhexdooda ayaa islaamku isugu soo ururayaa kamaa tacridu lxaya sida adeesadu ay ugu soo ururto ama ugu soo dheelmato ilaa juxrihaa godkeeda ay gasho siday ugu soo hoyan ayaa islaamkuna ugu soo hoyanayaa labada xaram dhexdooda hada alxadiid waxa uu ishaaray islaamku fi bidaayati alamri markii ugu horeysay inuu bilowday isagoo qariiba oo qofka dee shacaa'irta islaamka iyo cibaadaadka inuu muujiyo iyadoo laguna la yaabayo lagu qariibsanayo laguna dhibaataynayo ayaa islaamnimada ay bilaabay oo dee islaamku markuu bilowga ahaa ee nebi maxamed iyo asxaabtooda tiradooda asxaabtiisa ay tiradooda iska yarayd ee cahdigii maka ay ku jireen de waa garanaysaa waxay rafaad iyo dhibaatiyo qurbo waxay soo mareen nebigu waxa uu tilmaamo ah calamun min aclaami nubuwa waxyaabaha tusinaya nebinimadiisa waxaa ka mid ah inuu nebigu tilmaamay gurbadii islaamku uu ku bilowday inuu ku dhammaan doono oo bimacnaa aakhiru zamanka in waxa weeyaan islaamku uu ku noqon doono halkii uu ka bilowday mid gariiba oo layskula yaabayo qofka camalkiisa iyo dhaqankiisa waxaad moodaa maanta qofka muslimka muwaxidka ah ee sunnada iyo islaamnimada sideeda u haysta ugu dhaqmaya inuu nooc gurbada ka mid ah u dareenayo waxaa laga yaabaa reerkiisa dhexdiisa ehelkiisa isagoo dhex jooga inuu qariib yahay ka soocanoo lala yaabayo yacni acmaasha iyo cibaadaadka iyo astaanta uu muujinayo hadday camalkiisa tahay hadday hugiisa tahay hadday hoygiisa tahay qofka islaamka sidiisa islaam ugu dhaqan waxaa laga yaabaa bayna ahli ehelkiisa isagoo dhex jooga inuu qariib yaho lagula yaabayo waxaa laga yaabaa isagoo meheradiisa jooga inuu qariib yahay oo lagula yaabayo dadka uu ka soocan yahay waxaa laga yaabaa iskuulkiisa iyo kalaaskiisa isagoo ku jira inuu qariib yahay uu ka dhex tilmaaman yahay wadaadkiisa oo kalaaska afartanka ardayda fadhiya inuu isagu ka dhex soocan yaha laga yaaba calaa kullin yani nooc gurbadaa ka mid ah ruuxa muuminka wuu dareemaya intay doontaan leeka marka waxaa la rabaa inaad ku tala gasho yacni ku dhaqanka diintaada iyo dowsdambeedka inaad dhigtood ku qaniinto oo aada waxa weeyaan kuna sabirto waa inaad ku tala gasho waayo nabigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay yani marka ummaddu ay fasahaado aakhira zamaan ruuxa sunnaha nabiga haystaa inuu la mid yahay kalqaabida cala aljamac dhuxul daba qof haysta ayuu la mid yahay waxaa loogu shabahay dhuxul daba yacni dhuxusha dabka adee ma haysan karayso kuleylkeeda iyo dhibaatadeeda markaa qofka aakhiru zamanka doone islaamku siduu yahay inuu ugu dhaqmo yacni arrintaasi shiddada iyo dhibaatada uu kala kulmayo ee weliba aqrabu nnaasi ileyhi dadka cidda ugu xigtay ugu dhow uu kala kulmayo dhibaatada ka soo gaarisa waxa lagu shabahay dhuxuldaba qofka dee labun baad noqon inaad iska tuurto waxoogaa markaad haysato iyo inaad ku sabirto oo ku adkayso marka calaa kullin ruuxa muslimka ah dhaqanka islaamnimadiiyo iimaankiiyo tawxiid cidna waa inaan uga hadlan laa aabihii walaa waalidkii walaa macallinkii walaa cid kale u tidhaahdo waxanan ka odhan waa kii caynkanaha maanta waa garanaysaan yacni naanaysaha iyo alqaabta kala duduwan ee laga yaabo in loo bixiyo dadka sunnada iyo tawxiidka ku dhaqmay dee inta haddaanad u adkaysan karin marka hore aan ku kala gelin in lagu imtixaano afxumada iyo adinxumada iyo dacaayadda iyo ereyada lagu bixinayo waxyaabahaasoo dhan waa inaad adkaysi iyo dulqaad u yeelo haddii aada hubto inaad tahay cala alxaq falaa tubaali bikalaami innaas dadka hadalkooda haw aaba yeeli meel daloolana dee kaa geli maayo wax alle wuxuu ku yeelaya kalaamu nnaas ma jiro marka calaa kullin yani nooc min hadihi algurba ruuxa muuminkii maanta wuu dareensay laakiin waxaa loo baahanyay siday nebi maxamed iyo asxaabtiisa ugu sabreen adna maanta dariiqoodii baad haysaaye inaad ugu sabirto baabun maa budica bihi rasuulu llahi min alwaxyi baabkana waxa uu ka hadlayaa rasuulka ilaahay wixii lagu bilaabay xagga waxyiga can curwata bni zubayr can curwata ibni zubayr curwe ibni zubayr waxaa laga wariyey ana caaishata in caaisha radia allahu canha ilaahay raallia ka ahaadee zawja annabiyi sala allahu calayhi wasalam caaisha oo nebiga ooridiisii ihi akhbarathu inay curwo u warrantay annaha caaisha qaalat inay tidhi kaana awalu maa budi'a bihi rasuulu llah waxa uu ka warinayaa markaa curwa bnu zubayr habaryartii caaisha waayo caaisha habaryar bay u ahay marka habaryartii baa uu ka warinaya waxay caashi tidhi markaa kaana wuxuu ahaa awalu maa shaygii ugu horreeyey budia lagu bilaabay bihi maaga rasuulullahi rasuulka alla lagu bilaabay sala allahu calayhi wasalam min alwaxyi waxyiga xaggiisa wixii ugu horreeye lagu bilaabay wuxuu ahaa alru'ya asaadiqa riyada runta ah oo fi nawmi hurdada ugu timaada yacni riyo run ah ayaa hurdada ugu iman jirtay waa muqadimaadkii hordhixii waxyiga fakaana waxa uu nabigu ahaa laa yaraa midaan arag ru'yaa riyo muu arki jirin ilaa hadduu arkase jaa-ad waxay riyadaasi ugu iman jirtay midla falaqi subxi waaga dilaaciisoo kale yani falqigu waa dilaaca asubxina waa dee subxi ama waagi marka sida waaberigoo kale yani waagu dee inuu caddaanayo mashaki baa ku jira sidaa waagu u beriyi u caddaanayo sidaasoo kale ugu iman jirtay iyadoo run ah oon been ahayn marka waxaa la yidhi riyadu horta ru'ya alambiyaai waxyi yacni ambiyada riyadoodu waa waxyi marka waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam riyadana loogu sii bilaabay waxay ahayd muqadima hordhac bay u ahayd oo waxaa loo bislaynayey malabu kusoo degi doona u waxyoon doona waayo shayga qofka in loo diyaar gareeyo loo bisleeyo iyo si kada ah oo laba silaanun mar keliya inuu hal mar ugu yimaado dawo kala duwan marka nabiga sala allahu calayhi wasalam riyadan lasii barayo hurdada ugu imanaysaa waa tamhiid iyo gogoldhig loo sii gogol xaadhayo oo loo sii bislaynayo malaga kusoo degi doona dabeed isagoo la qabsaday sawigii oo aan ka argagaxayn ayaa waxyigu ku bilaabmaya uma xubiba dabeed waxaa la jeclaysiiyey ilayhi nabiga alkhalaau jooninimo inuu meel gaara ku halweeyo alkhalaa cidlo inuu meel gaara gooni ku noqdo oo uu isaga halweeyo ayaa la jeclaysiiyey fakaana nabigu markaa waxa waa yakluu mid ku gaar noqdo oo gooni ku noqda bigaari xiraain buurtaa xiro la yidhaahdo godka ku yaala waa buurta imikana maka waxa weyaan hareerteeda ku taalla ee jabalu nuur la yidhaahdo marka buurtaa xiro la yidhaahdo godka ku yaala ayuu halkaasu ku qaali noqon jiray keligii nabiga sal alay slam yataxanaku isagoo ku cibaadaysanaya fiihi godka wahuwa taxanufku yani markaa waxa uu sharxayaa raawigu waa ibnu shihaab azuhri waa raawiga ka warinaya curwe oo ibnu shihaab azuhri la yidhaayo wuxuu yani fasirayaa yataxanafu fiihi waa maxay macnaha yataxanaf wahuwa taxanufku atacabudu waa cibaadaysi allayaaliya habeena la cibaadaysto ulaati lcadadi tira u saaxiiba yani waxa weeyaan tacabudku taxanufku baan ujeedaa waa cibaadaysi la cibaadaysto habeeno tira u saaxiiba dhowr habeen inuu soo cibaadaysto qabla an yarjaca intaanu ku laaban ilaa ahlihi eerkiisi khadiija intaanu ku noqon wayatazawadu waa u sahay qaadan jiray lidaalika arrinkaasoo yani godkaa intaa uu qaali ku noqonayo uu ku cidloonayo ama uu gooni ku noqonayo waa usii sahay qaadan jiray uma yarjicu dabeed waxa uu kusoo noqon jiray ilaa khadiijata khadiija ayaa uu kusoo noqon jiray o fayatazawadu waa u sahay qaadan jiray limilihaa yani tii oo kale intii in lamid ah ayuu u sahay qaadan jiray yani habeenadii oo kale ayuu haddana sahay ku filan intuu u qaato uu godka waxa weeyaan ku qaali noqon jiray xataa faji'ahu ilaa uu kusoo kadiyey alxaqu xaqii ilaa uu kusoo kadiyey oo si kadisa uu ugu yimid walxaal huwa nabigu fii kaari xiraa buurtaa xiro laydhaha godkeedii uu ku sugan yahay ilaa nebigu isagoo godkii qaaru xiro ku jira uu xaqii kusoo kadiyey bimacnaa xaqa kii u waday oo malaku jibriil ah faja-ahu markaa waxa uu yimid almalaku malagii ayaa u yimid waa jibriile oo faqaala dabeed waxa uu ku yihi iqra akri ayaa uu ku yihi nebi moxamedow qaala waxa u yihi maa ana anigu ma ihi biqaayin mid wax akriya iyo nebigu qaari ma ahay ma kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takutuhu biyamiinik ida lartaaba almubtiluun ilaahay subxaanahu watacaala markay yidhaahdeen waa asaatiiru lawaliina katabaha fahiya tumla calayhi bukratan waasiila yani gaaladii waxa weeyaan iyo kufaartii quraysheed markay yidhaahdeen waa been abuura meelaha uu kasoo qorqorto uu soo yeedhsado gelin hore iyo gelinka dambe ayaa ilaahay taa iyagoo isagoo nimankaa ku beeninaya waxa uu rabbi ku yidhi kitaab yani waxa qoran hore umuu akriyi jirinba waxa maktuubkee qoran midibkiisana waxba may qori jirin yani maa kaana yaqra walaa kaana yaqra waxna muu akrin jirin waxna muu qori jirin markaa shubhada ah uu soo yeersadaa uu soo qortaa dee halkay ka imanaysa marka waxa uu nabigu ku yidhi markuu malaku jibriil yidhi iqra maana biqaari anu mid wax akriyo ma ihi qaala waxa ui markaa waxa mucjizaaba isagoon hore qaari iyo kaatib midna u ahayn dee marka waxyiguu ku soo degay ee isla markaa haddana uu akriyi doono taasaa mucjiza oo ilaahay wuxuu ku karaameeyey dee qur-aanku hortii qaariba mu ahayn laakiin mar alle markii qur-aanku kusoo degay baa ilahay u sahlay inuu ah waxa uu yihi markaa ma ana biqaariin anigu mid wax akriyo ma ihi qaala waxa yihi markaa faakadanii waa i qabtay malaku jibriil oo faqasanii waa i buquusiyey bimacnaa xoog bisla i qabtay yani bishidda alakdu biquwa xataa balaga ilaa uu soo gaadhsiiye mina aniga aljahda ilaa dhibaato uu i gaadhsiiyey gebigaygiiba sidaasuu isuukay buquusiyo isuukay qabtay ilaa dhibaato uu soo gaadhsiiyey uma arsalanii dabeed waa isii daayey oo faqaala waxa uhi iqra akri qultu waxaan yidhi maa ana anigu ma yihi biqaarin mid wax akriya faakhadanii haddana waa i qabtay oo faqasanii waa i buquusiyey asaaniyata markii labaadna xataa balaqa ilaa uu soo gaarsiiyey minii aniga aljahda dhibaato uma arsalanii dabeed waa isii daayey oo faqaala waxa uhi iqra akri qultu waxaan yidhi maa ana biqaari'in anigu mid wax akriya ma ihi faakhadanii waa i qabtay oo faqasanii waa i buquusiyey ahaaniyata markii labaadna waa i buquusiyey xataa balaqa ilaa uu soo gaarsiiyey minii aniga aljahda dhibaato uu soo gaarsiiyey uma arsalanii dabeed waa isii daayey oo faqaala markaa waxa uhi iqra akri faqultu xataa balaqa ilaa uu soo gaadhsiiyey dhammina aniga aljahla dhibaato uma arsalanii dabeed waa isii daayay markii saddexaad oo faqaala markaa wuxuu yihi iqra bismi rabbik nabigu sala allahu calayhi wasalam malakul jibriil markanuu leeyahay akri saddexda sheer mar walba wuxuu xoog ugu qabanayaa isagoo iqra akri leh waa tahyi'a si loogu bisleeyo oo dareenkiisa iyo mashaacirkiisa loogu soo jeediyo maa yulqaa ileyh waxa lagu soo dejinay waayo qur-aanku waa qowl haqiil oo culus oo ilaahay waxa yihi inaa sanulqi calayka qawlan haqiila waxaanu kugu soo dugridaynaa nebi allow waynu kugu soo dejinaynaa hadal culus hadalkaa culusna diyaar garow iyo isticdaad buu u baahanya marka qabashada nebiga xoogu malku jibriil u qabanayo iyo celcelintan hadalka uu ku celcelinayo aktar min mara macnaheedu waxa ay tahay in loo diyaargareeyo waxa culus ee lagu soo dejinayo waayo way kala duwan tahay in waxa weeyaan markii ugu horreysayba uu waxaygu si toosa ugu soo dego iyo in loo sii diyaargareeyo qofku xataa dadaalkiisa iyo ihtimaamkiisa way kala duwantah oo imanka ardayga markaad wax u dhigayso inaad markaaba shayga u sheegto iyo inaad saddex afar jeer horta su-aasha ku celiso ama waxa weeyaan aad ku taajiibiso qofkii faa'iidadii uu kala qabsan ogyahay marna si sahlanunbay ugu imanaysa marna dee waa loo bisleeyo dhibaataiyo rafaad buu usoo maray inta badanna waxaad dhibaato usoo marto waad ku tuntuunsanaysa waana ku faraaday markaa nabiga sala allahu calayhi wasalam malakuljibriil waa macallinkiisiiye wuxuu u bislaynayaa oo u diyaargaraynayaa waxyiga culus ee uu kusoo dejinayo walidalik macallinku ardayga markuu wax barayo inuu faa'iidada ama darsiga u diyaargareeyo ayaa laga qaadanaya waa asluub tarbawi ah oo ardaygu wax ku qaadan karo inaad waxa weeyaan si sahlan weyn aada hore ugu sheegto iyo inaad muqadimaad iyo hordhac u samayso yacni way u kala fiicantahay ardayga laftiisa faqaala markaa waxau ihi iqra akri bismi rabbik ay mustaciinan bismi rabbik rabbigaa magaciisa adoo kaalmaysanaya akri nebi allow alladii allah khalaqa wax abuuray khalaqa abuuray al insaana dadka min calaqin xinjir yar ka abuuray iqra akri nebi allow walxaal akri rabbuka rabbigaana uu yahay alakramu ka karaamada iyo sharafta iyo maamuusta badan alladii allahaasoo callama dadka baray bilqalami ay ilkitaabata bilqalami yacni qorista qalinka ay wax ku qoranaan rabbiga dadka baray ilan kitaabada lafteedu nicmatulkitaaba waa nicmo weyn sida nicmatu nudqi yacni dhawaaq iyo hadalkuba ay nicmo u tahay qofku inuu cabiro u caddeeyo waxaa laabtiisa ku jira ama carabka ha ku caddeeyo ama qalin ha ku caddeeyo waa nicma alladii allaha callama baray dadka bilqalami qorista qalinka callama baray alinsaana dadka maa lam yaclam waxaanay ogeyn baray maa lam yacallama baray alinsaana dadka baray maa lam yaclam waxaanay insaanku ogeyn oonu cilmi u lahayn farajaca waa la noqday bihaa aayaatani rasuulu llah rasuulkii alla waa la noqday sala allahu calayhi wasalam tarjufu bawaadiruh iyadoo waxa weeyaan xubnihiisu iyo muruqyadiisu ay qarqarayaan oo ay gariirayaan yacni naxdin isagoo nebigu naxdin dareensan farajaca waa la noqday bihaa aayaatkani rasuulu llah rasuulkii alla waa la noqday sala allahu calayhi wasalam tarjufu iyadoo ay qarqarayaan oo ay gariirayaan bawaadiruhu yacni muruqyadiisu iyo sararihiisu ay qarqarayaan oo ay gariirayaan xataa dakala ilaa uu soo galay calaa khadiija khadiijo ilaa nebigu u soo galay oo faqaala wuu yihi zammiluunii zammiluunii iduuduuba iduuduuba fazammaluuhu markaa waa duuduubeen nebiga xataa dahaba canhu rawcu ilaa argagax iyo cabsidii ay ka tagtay walidaalika ruuxa sadmo ama dhibaato ama musiibo lama filaani markay ku dhacdo si degdega hadduu iskaga seexdo maskaxdiisii iyo acsaabtiisii waa degaysaa waayo hurdadu dee xikmad ilaahay baa ku jirta o qofka yani acsaabtiisa iyo xididadiisa iyo curuuqdiisa waxay keenayaan raaxa markaa nebigii waa la duuduubo waa la daday xataa dahaba canhu rawc ilaa argajax iyo cabsidii ay ka tagtay nebiga uma qaala likhadiijata dabeed khadiija waxauu nebigu ku yidhi ay khadiijatu ay yaa khadiija khadiijaay maa lii maxaa ii sugnaaday maxaa igu dhacay wa akhbaraha wuu u warramay khadiija nebigu alkhabara warkiina waa siiyey waa u warramay qaala waxa uhi markaa nebigu laqad khashiitu walle waan u baqay calaa nafsii wallaahi naftayda waan u baqay khadiijaay faqaalad waxay ku tihi khadiiji lahu nebiga khadiijatu faqaalad waxay ku tihi lahu nebiga khadiijatu khadiiji waxay ku tidhi iyada oo waxa weeyaan aada iyo aada niyadda iyo laabta ugu dhisaysa almar'atu saalixa kallaa maya taana daayo ilaahay ku dhibi maayo abshir bushaaraysa nebi allow fa wallaahi baan ku dhaartay laa yukhziika allaahu ilaahay ku hoojin maayo abadaa weligaa ilaahay ku hoojin maayo weligaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hoojin maayo wallaahi baan ku dhaartay innaka adigu latasilu raxma qaraabada waad xidhiidhisaa watasduqu alxadiida sheekadana run baad ka sheegtaa oo runlow baad tahay isagoo yar baa asaadiqu lamiin lagu naanaysay wataxmilu waad qaadaa wataxmilu waanad qaadaa alkalla ka aan arrinkiisa ku toosi karay yani qofkaa wax qabsa kalliga waxaa la yidhaha man laa yastaqilu biamri qofkaan arrinkiisa yani waxba qabsan karaynin arrintiisa maamuli karaynin ku qumi karay marka wataxmilu lkalla ka aan arrinkiisa qabsan karinna waad qaadaa oo waxbaad u tartaa oo arrinkiisa waxbaad la taakulaysaa oo waxbaad la qabataa wa taktibu lmacduuma dadka waxaad siisaa waxay waayaan bimacnaa waxay u baahan yihiin inay heli karayna adiga ayaa siiya wa taktibu lmacduuma waxa la waayo ee dadku ay heli kari waayaan una baahan yihiinna dadka ayaad siisaa wataqri dayfa martidana waad kooriyeysaa oo waxa weeyaan waad hagaajisaa wa tuciinu waxaad dadka ugu kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa dhacdooyinkiisa yacni masaa'ibta waxyaabaha qofka la soo darta waxa weeyaan waad ugu kaalmaysaa wa tuciinu waad ugu kaalmaysaa dadka calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa dhacdooyinkiisa iyo masaa'ibta qofka la soo dartana waad ugu kaalmaysaa fanalaqat markaa way la tagtay bihi nabiga khadiijatu khadiija xataa atad ilaa ay ula timid bihi nabiga waraqata bna nawfalin waraqa ibnu nawfal ibna asadin ina asad ahaa ibna cabdilcuzaa ina cabdilcuza ahaa ninkaas ayaa ay nabiga u geysay wahwa waraqa ibnu cami khadiijata khadiija in adeerkeed weeyi khadiijo adeerkeed inakii uu dhalay macnaa waa khadiijo in adeerkeed akii abiihaa ay ibnu akii abiihaa aabbaheed walaalkii inakii u dhalay weeye dee aabbaheed walaalkii dee waa adeerkeed inaku dhalay de waa in adeerkeed marka akii abiha waxay usoo qadartaa ay ibnu akii abiha aabbaheed walaalkii inakii u dhalay weeye bimacnaa waa in adeerkeed oo ibnu camidaasu bay sii caddeena wa kaana waxau ahaa waraqa ibraan ruux tanasara ruux nasraaniyowbo kirista noqday ayuu ahaa waraqa ibnu nawfal fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada islaamka ka horreysay wa kaana waxau ahaa yaktubu mid qora alkitaaba alcarabiya qoraalka carabiga ayaa uu qori jiray wayaktubu waxaanu ka qori jiray min alinjiil injiil ayuu wax ka qori jiray oo bilcarabiyati af carbeedka ayaanu kaga qori jiray maa shaa allahu inta alla uu doono tacaala korreeye an yaktuba inuu qoro wixii alla uu doone u qadaro ayuu injiil kaga soo qori jiray luqada carabiga wa kaana waxaanu ahaa shaykhan oday kabiiran weyn oo qad camiya indhabeelay faqaalad waxay ku tihi lahu nabiga khadiijatu faqaalad waxay ku tihi lahu waraqa ibnu nawfal khadiijatu khadiija waxay ku tidhi ay cammi adeerkayow ay yaa cammi adeerkayow ismac bal hadda wax ka maqal min ibni akiika walaalkaa inakiisan bal hadda wax ka maqal qaala waxau yihi markaa waraqatu bnu nawfalin waraqa ibnu nawfal waxau yihi yabna akii walaalka inakiisiiyow maadaa taraa maxaad aragtaa yacni in adeerkayow maxaad aragtaa bay ka dhiganta faakbarahu markaa wuxuu u waramay waraqa rasuulu llah rasuulkii alla wuxuu u waramay sala allahu calayhi wasalam habara maa shay warkii kaasoo ra'a u arkay markaa waraqa ibnu nawfal rasuulku wuxuu u sheegay wuxuu arkay faqaala markaa waxa uu ku yidhi lahu isaga faqaala waxa uu ku yihi lahu nabiga waraqatu waraqa waxa uu ku yihi haadaakani annaamuusu waa kayrsidihii ama sirsidihii yacni naamuuska waxaa la idhaahdaa waa saaxibu sir ka sirka xambaarsan waxaana sir loo yidhi dee waxyiga oo min acdami alasraara ayuu xambaarsan yahay marka waxa uu yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi nabiga waraqa ku waraqa wuxuu ku yidhi haadaa kani aad sheegaysee kuu yimid annaamuusu waa khayrsidihii khayrsidihii ayaa ku yidhi ama sirhayihii kii sirtahaye waxyiga alladii kaasoo unzile lagu soo dejiyey calaa muusa bni cimraan muuse ibnu cimraan sala allahu calayhi wasalam nebi muuse kii lagu soo dejiyey ee khayrsidaha waa malaku jibriila weeyaan kaa ku yimid waxa uu yihi waraqa isagoo calaacanaya yaa laytanii shallaysadayda eh fiihaa ay kuntu fiihaa jadacan yacni had iyo jeer waxaa dhacda mararka qaarkood naxwada ama luqada carabiga in kaana iyo isamkeeda la wada guuyo khabarkeedu keliyana uu jooga ayaa dhacda mararka qaarkood fayaxdifuunaha wayubquuna alkhabr wabacda in wallow kasiiran dashaaha marka mararka qaarkood sida qaalibkaa in iyo low ayay daba dhacdaa laakiin mararka qaarkood sidan oo kale iyadoo in iyo low toon aanay daba dhicin baa waxaa dhacaysa kaana maca isamkeediiyo maxduuf oo qabarkiiba kelijiy marka maanta jadacan waa qabaru kaana almaxduufatu maca smiha kaanada maca isamkeedii la go-an qabarkeedii wey macnuhu markaa waxa weeyi yaa laytanii shallaysadayda eh ayaa uu yihi waraqa isagoo calaacanaya fiihaa ay kuntu maan ahaado fiihaa ay fii zamani nubuwati yacni xilligaa nebinimadaadee lagu waxyoonayo yacni risaalada iyo waxa weeyaan waxyiga lagugu dirayo inaad qoonkaaga gaadhsiiso alla waktigaa miyaan ahaado jadacaa nin shaaboo xoog oo dhalinyar ah miyaan ahaado yacni nin odayo indhabeelay buu ahaa marka wuxuu ku calaacanaya uu leeyahay alla waktiga nubuwadaada iyo risaalada laguu dirayo miyaan nin shaaboo xooga ahaa aan iskaa garab taago oon ku xoojiyo yaa laytanii shallaysadayde akuunu miyaan ahaado xayan mid nool miyaan ahaado xiina yukhrijuka qawmuka reertolkaa markay ku saarayaan miyaan ahaado mid nool dee nin kitaabkii hore wax ka garanayuu ahaa oo tawraad iyo injiil iyo wixii ku yaalay wax ka fahmaya calaamaadkii nebiga iyo ambiyadu waxay la kulmaan wuxuu garanayaa calaamaadkani calaamaadkii nubuwada inay yihiin mar hadduu nebi yahayna inuu la kulmayo ambiyadii horeba waxay la kulmeen oo dhibaato iyo rafaada marka wuxuu yidhi alla waktigaa miyaan joogo marka qomkaaga ay ku saarayaan qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam awa mukhrijiyahum oo miyay isaari doonaan oo qoomkaygu miyay isaari doonaan qaala waraqatu waraqa waxau yihi nacam haa lam yaati lama iman rajulun mina qadtu hore weligii min hore ulama iman bimili ma jita bimaa ji'ta bihi waxaanad la timid oo kale mina hore ulama iman ilaa hadduu la yimaadose cuudiya waa lala collaysamaa wadaadoo ma arkaysaa markaa dariiqii ambiyada yani dariiqii nebigaan qaadaya madaxana ha laii salaaxo isku heli mayso waayo nabiga sala allahu calayhi wasalam i xadiiskaa saxiixa waad iga arkaya lam yaati rajulun qatu bima ji'ta bihi ilaa cuudi in lagula colaysamo in lagula dagaalamo in lagu caayo afxumo iyo adilxumada in laguula yimaado waa dariiqii ambiyada marka dariiqii nebi maxamed baan qaadayaa cidina iyo ila hadli dadkuna raalle ha iga wada noqdaan isla heli mayso am xasibtum an tadkhulu ljanna walamaa yaatikum mathalu aladiina khalow min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب محن هي مصائب أيا كنبة الفقهية waxau yidhi markaa waraqa wain yudriknii hadduu isoo gaadho yawmuka maalintaadaa qoomkaagu ay ku saarayaan hadduu isoo gaadho oon maalintaa noolaado ansurka waan kuu gargaari doonaa nebi allow nasran gargaar mu'azaran la xoogeeyey alla ilaaha si adag ayaan kuugu heelin oon kuu garab joogtani waxaa la yidhi markaa waraqa maga gaadhine waa dhintay allahu aclam